wasiirka hore nooga warbixi xaalada jiita hore ee ciidamada qaranka somalilan iyo hadda xaaladdu say tahay
sidan aniga dhawaa degan tahay sidii hore weye wax dhiba kama jiraan halkii ay ciidamadu baisko daliskood bay joogaan weli waxaana qaada dhibaato ka jira ma jiraan deganaanshihi xasalooni mayna ku joogaan wax
waan garta wararka qaar waxay sheegaya in dagaal ay maanta dhaceen maxaa ka jira wararkan wasiir sidoo kale waxaa jira warar baraha bulshada iyo warbaahinta qaar ay baahinaysa oo sheegaya in adiga wasiirka gaashaandhigga iyo ciidamo kula socday dib laydiinka socday magaalada baran bal arrintaa maxaa ka jira iyada
xaba kama jiraan been weyn kaasina waan tagnay waan soo dhagax degnay wararka waa arkaysaan baraan qorshaha barkaas ugu jirin aan tagno laakiin dabalan adaasiba iyo mashaariic dhul badan baanu tagnay mashaariic aanu wadnay dhulkeena hawshii programkii aanu tagnay si guulow noogu soo dhamaaday saddex habeen baanu la soo joognay warbixintan waa gaysan baan u malaynayaa waxaa laakiin garaawaarka la shishay waxba dhig hawdhiginin
aad baad mahadsan tahay wasiir ciise axmed xawar sidoo kale waanu kaaga mahadcelina waraysiga kooban aan telefishinka bulsho siiyey aad iyo aad ba umahadsantan insha allah aad iyo aad ba umahadsantan insha allah